halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa sabti toddoba-iyo tobanka juun labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka waxaanu idiinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadeennan galabnimona waxaa ka mida koob iyo afartan kun oo arday oo somalilan maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah farinteeda ugu weyneyn maanta ardayda dugsiga waxaa weyaan qolada koonfoorka ka baxaysa waxaan leeyahay maanta unbuu qalinkiiriin bilaabmay dadaalkiinina insha allah ku guulaysta habaqanina wixii aad soo dhigateen weyan waxaa laydinka qaadaya kuwan eydhka ka baxayna waxaan leeyahay idinkuna waxaad tihiin barbaradka imtixaanka idinkana maanta waxbarashadii dhabtaa idirin bilaabantay
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kulamo lagaga hadlayo diyaargarowga dhimista ciidamada admis ee magaalada muqdisho
waxaan ka wada hadalnay caqabadaha guud ee jira iyo ujeeddooyinka guud ee aan wadaagno waxaannu isla egnay awoodo kala duwan oo aan isticmaali karno waxaan isla jeexjeexnay sidii aan soomaaliya u caawini lahayn innagoo xaqiijinaynaa waxaan u taagannahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad galabta oo kala dhegaysan jirteen sabti kasta ee hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka intaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida dagaalka ka socda dalka suudaan ayaa sababay in in ka badan hal milyan oo caruurihii ay guryahoodii ka barakacaan iyadoo la sheegay in halkaa milyan ee caruurah laba boqol iyo toddobaatan kun oo ka midihii ay ka barakaceen gobolka daafuur ee ku yaala dalkaasi suudaan sida ay sheegtay hay-adda caruurta u qaabilsan ee qaramada midoobay ee unisef waxaa kale oo laga digay in xaaladdu ay intaasi kasii dari karto dagaaladaasi oo dalka suudaan ka bilaabmay bartamihii bishii abril eeyna dhaaftay oo dhex marayey hogaamiyaha ciidamada dalka suudaan cabdifataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo oo haatan hogaaminaya ciidamada loo yaqaano gargaarka deg dega magacoodana loo soo gaabiyo r s f dagaalkaasi ayaa sababay dhimasho dhaawac burbur hantiyeed iyo weliba barakac laxaadle sidoo kale waxaa la sheegay in in ka badan saddex boqol iyo soddon kun oo caruura ay ku dhinteen dagaalkaasi intii uu socday kun iyo sagaal boqolna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay hay-adda unisef wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali cabduladaaye diop ayaa sheegay jimcihii shalayto in uu ugu baaqayo qaramada midoobay in ciidamada nabad ilaalinta ee dalkaasi jooga ee ka socda qaramada midoobay si deg dega looga saaro master diop ayaa sheegay in uu wargeliyey xogayaha guud ee qaramada midoobay in dalka maali iyo mas-uuliyiintiisuba ay raalli ku yihiin in la sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni dhinacyo kala duwan loo maro balse aanay haatan aqbali karaynin inay sii joogaan ciidamadaasi nabad ilaalinta ee dalkaasi maali iyagooo la sheegay in wadankaasi maali tan iyo sanadkii labadii kun iyo laba-iyo tobankii ciidamo nabad ilaalina oo ka kala socda wadamada dunida oo ay qaramada midoobay saldhig u tahay lagu daadgureynayay dalkaasi balse xasilooni daradu ay weli halkii kasii socoto dowladda maali ayaa doonaysa in xasilinta nabadgelyada wadankeeda ay u marto jihooyin iyaga ka imanaya fikrad ahaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa xaqiijiyey in moscow ay mar hore geysatay hubka nuyukliyeerka ah wadanka belarus iyaga oo xusuusiyey wadamada reer galbeedka inaanay u horseedi karin guuldarro istaraatiijiyadeed dalkaasi ruushka isagoo ka hadlayay meel fagaaro ah oo lagu loo yaqaano goobta dhaqaalaha dalkaasi oo ku taalla magaalada st petersburg ee dalkaasi ruushka ayuu master putin waxa uu ku nuxnuxsaday inaanu arag wax baahi ah oo ku qasbaya haatan ruushka inuu isticmaalo hubka nuyukliyerka tallaabadaasi uu qaaday ee ah in hubka nuyukliyerka ay ridada gaaban u geysto belaruus kaasi oo loo isticmaali karo goobta dagaalka waxaana uu uga dan lahaa in uu digniin u diro reer galbeedka oo ku saabsan ama digniintaasi oo la xidhiidha hubka kuwaasi oo taageero buuxda siinaya wadanka ukraine ee haatan dagaalku u dhexeeyo iyada oo ruushku uu haatan laba sano muddo laga joogo dagaal ku qaaday wadankaasi ukraine intaasi dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida haatanna aynu guda galno qaybaha kale idaacadda galab wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaay aynu ku bilownee taliyayaal sarsare oo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo admis iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga maraykanka ayaa jimcihii shalayto waxay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli diyaargarow loogu jiro dhismaha ciidanka amaba dhimista ciidamada atmis oo laba kun oo askari ay ka baxayaan soomaaliya dhammaadka bishan taasi oo gogol xaadh u ah in admis ay dalka ka baxdo dhammaadka sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka guud ahaan mas-uuliyadda ammaankana ay la wareegto dowladda soomaaliya warbixin amuurahaasi ku saabsan maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
saraakiil sarsare oo howlgalka midooda afrika ee admis u qaabilsan dhinaca howlgallada iyo saadka iyo saraakiil sarsare oo ka socda qaybta howlgallada gaarka ee maraykanka ayaa kulan ku yeeshay jimcihii shalay magaalada muqdisho warbaahinta ah admis ayaa sheegtay in shirkaasi oo ay albaabada u xiraayeen diiradda lagu saaray taageerada loo fidinayo dowladda soomaaliya gaar ahaan xaqiijinta ammaanka iyo xasilinta dalka xilli ay admis bilaabayso inay si tartiib tartiiba uga baxdo soomaaliya taliyaha ciidamada admis generaal sam oo kiding ayaa ka hadlay kulankaasi
maraykanka waa mid ka mid a saaxiibadeena caalamiga kharash badan ayay ku bixiyeen howlgalkan waxaynu ka wada hadallay arrimo quuseeya howlgalka atimas maadaama aanu ku jirro xilli kala guur ah ay atimas ka baxayso soomaaliya waa inaan ku faannaa walaalaheenna gabdho iyo wiilal mas-uuliyadda ammaanka waddankooda nagala wareegaya taasoo ah rajo aan qabno ducana aan ku darayno
taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka generaal braga gifts ayaa isna ka hadlay wadahadalka ay la yeesheen saraakiisha admis
waxaan ka wada hadallay caqabadaha guud ee jira iyo ujeeddooyinka guud ee aan wadaagno waxaannu isla egnay awoodo kala duwan oo aan isticmaali karno waxaan isla jeexjeexnay sidii aan soomaaliya u caawini lahayn innagoo xaqiijinaynaa waxaan u taagannahay waxaan bogaadinaynaa guusha taageeriddii ay atmas siisa soomaaliya waxaana dib isugu xaqiijinnay sida uu midkeenba kan kale u taageerayo
tallaabada ay admis ku dhimayso ciidamadeeda ayaa waafaqsan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay labaatan iyo lix labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo lix toddobaatan kaasoo faraya in admis laga dhimo laba kun oo askari dhammaadka bishan laguna wareejiyo ammaanka goobihii lagu heshiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya toddobaadkii tegey wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha golaha midooda afrika ahna madaxa admis danjire siyuf moxamed al amiin ayaa sheegay in guddi farsamo oo wadajira oo ay xubno ka yihiin daneeyayaasha ay ku jiraan dowladda federaalk soomaaliya iyo xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya iyo admis ay isla garteen kuna heshiiyeen xeryaha furimaha hore ee admis oo lagu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliya ama gebi ahaanba la xiri doono maraykanka ayaa sannado badan ka taageerayey dowladda soomaaliya dhinaca militariga gaar ahaan tababarada ciidamada gaarka ah ee dowladda iyo duqaymaha cirka ee ka dhanka ah al-shabaab
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa washington haatana somalilan koob iyo afartan kun oo arday ayaa la sheegay maanta inay si rasmiya ugu fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare madaxweynaha somalilan muuse biixe cabdi ayaa ka hadlay imtixaankaasi wariyaha v o a khadar maxamed cakuule ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
tirada ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanaadka sanawiga ah ama shahaadiga ah ee ardayda fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan ayaa dhan koob iyo afartan kun oo arday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu guud ahaanba degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee somalilan xafiiska imtixaanaadka somalilan iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee imtixaanaadku magaalada hargeysa saaka ay ka qabsoomeen madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ka hadlay ahmiyadda imtixaanaadkan isaga oo farriin dhiirigelinana u diray ardayda kala duwan ee imtixaanaadkan saaka u fadhiistay gobollada somalilan horta waan idiin ducaynaya dhammaan ardayda gelaysa imtixaanku wuu iska dhib badan yahaado ardaydu iyagoo waxay garanayaan haddana maalintaa ma quraacdaan oo habeenkii aada u yar socdaan oo waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la midoob casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddaad haddii wax kaa qaldabaana beritaa la saxayaa carruurta inay ka baqdaan ma aha warar badan ha gelina weliba hablaha waxba maaha wuxuu la mid yahaa un duruusta aad soo gelayseen hadduu mid qaldamo berita waa la saxi karaa waxaan kolkaa dhammaan ardayda u rajaynaya imtixaankan inay ku guulaystaan waxaan balaynaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan qaranka somalilan oo dhan horumar weyn sameeyey intaasoo arday oo u gudbayso tacliinta halkii uu joogo midbika ku xiga sekondary hadduu ha jaamacad buu gudbayaa hadduu sideed ha sekondary buu gudbayaa waa horumar weyn dalka socda markaa waa idinku ducaynaynaa qaranka o dhanna waa hambalyanaya dee ogaadana waddadaa haysaan berritunbaa sidan macallimiintiinan iyo hablahana ag taagan iyo sidan baa berita macallimo noqonaysa wax weyn ma aha anaba shalay ba ahayd markii dadkan wadeeryalaaye macadaawudkaa galka weyn lehiyo wadacadiy shalay bu isma ardexaado waxaan wax weyn maaha idinkoo faraxsan dhammaantiin oon warwar qabin imtixaanka gala oo kalsooni qaba insha allah waada baasaysaan mustaqbalkana guulba wada gaaraysaa dhammaan dhallinyaradu qaar ka mida waalidiinta oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ayaa u duceeyey una rajeeyey ardayda imtixaanaadka u fadhiisatay in ay guulaystaan isla markaana iyaga oo xasiloon ay imtixaanka ay waajahaan magacaygu waa hodan axmed xasan waxaan ahay waalidiinta maxaa ladhaha maanta awlaadoodu qaarna ka baxayaan qaarna ku jireen markaa dhammaan ardayda somalilan oo dhan meel weliga joogaanba waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo waan idiin ducaynayaa insha alla ilaahay idiin fududeeyo kuwa foorka ka baxaya kuwa eydhka ka baxayaba labadaba waan u ducaynayaa iyagiyo waalidkooga iyo macalimiinta kusoo tabcayba ilaahay tacabkooga kama dhigo mid khasaara insha allah bismillaahi kariim guul baan idiin wada rajeynaya maamay soo wada barbaar ardayda imtixaanaadka ku jirta inta badan waxa waalidiinta ay mas-uuliyiintu kala hadlaan in ay dhiirigeliyaan markaa tahooyo ahaan maxaad ku dhiirigelin lahayd eed ardayda fariinteeda ugu weyneen maanta ardayda usida waxa weyaan qolada fanfoorka ka baxaysa waxaan leeyahay maanta unbuu qalinka idiin bilaabmay dadaalkiinina insha allah ku guuleysta habaqanina wixii aad soo dhigateen weya waxaa laydinka qaadayo kuwan eydhka ka baxayana waxaan leeyahay idinkuna waxaad tihiin barbaradka itixaanka idinkana maanta waxbarashadii dhabtaa idiin bilaabantay sidoo kale itixaanka waxaa laydinka qaadaya waa intaad soo dhigateenun habaqanina waa casharadiini istajiya inamiya hablaba maxaa laydhaha insha allah dhinaca telefoonada iyo inay ardaydu isku soo hadleeyaan inay waxqishaan baa marar badan waalidka lagala dardaarmo taa maxaad odhanayda anuu caruurta iyo waalidka labadaba waan la hadlayaa waalidka waxaan lahay telefoon caruur waxba uma soo sido caruurta aydhka maanta fadhida telefoonka haysata wax alaale wuxuu soo sidaa ma jiro horena looma aqoon iminka intan baa la bartay iminkana telefoon wax guuldaraa mooye wax guula uma soo sido qolada waaweynna waxaan leeyahay idinkana maskaxdiina way furantay maskaxdiina telefoon ha kusoo koobine maskaxdiina fura oo qishka iska daaya oo maxaa la dhahdaa insha allah bidmillaahi kariim dhakhaatiirta injineerada culimada macalimiinta nooc walaba werin kasoo baxayaye naftiina khiyaamina markaa hore u socdo hooyo waxaan idin leeyahay maskaxdiina ballaadhiya telefoonkan waa aalad yaroo qof idinla midi sameeyey markaa maskaxdiina idinkaaba u baxo maskaxdiina furanta maskaxdiina fura waalidkana waxaan leeyahay caruurta telefoon waxba uma soo sidee intaad ka fogeyn kartaan ilmuhu intuu aid ku jiro wan ilaa aid imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan saaka ka furmay degmooyinkeeda iyo gobolladeeda kala duwan ayaa socon doona maalmaha soo socda khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
wagaag dhegeystayaal haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa toddobaadkan wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen xaqiijinta go'aamadii madasha wadatashiga qaran si loo hirgeliyo hannaan doorasho oo ku dhisan matalaada dadweynaha sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya madaxweynaha ayaa u sheegay wakiilada uu kula kulmay muqdisho inay arrintaasi saameyn wanaagsan ku yeelan doonto geedisocodka siyaasadeed ee dalka iyo soo kabashada dowladnimada soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu kala hadlay wakiilada caalamka ahmiyadda ay shacabka iyo dowladaba u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka ee ku aadan meelmarinta go'aamada ku salaysan in awoodda dib loogu celiyo shacabka haddaba door intee la-eg ayay beesha caalamka ku yeelan kartaa meelmarinta go'aamadii madasha wadatashiga qaran maxayse dowladda soomaaliya xilligan u weydiisanaysaa taageeradan iyadoo weli heshiiska uusan ansixinin baarlamaanka soomaaliya ayaan weydiiyey mawliid ducaale maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya beesha caalamka waxay door muhiima ka qaadataa dowladhiska iyo dibudhiska iyo dib heshiisiinta soomaalida kulanka ay la yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu gogol xaar u yahay qaabkii loo meermarin lahaa baarlamaanka ayadoo ay dhan yihiin stakeholderska siyaasadda soomaaliya sidaan ogsoonnahay shirkii madasha qaran ee lagu gaaray muqdisho waxaa ka maqnaa puntland puntland waxay tabanaysaa arrimo siyaasadeed oo gaar ah kolley waa laga yaaba inay soo bandhigi karaan haddii la gaaro waktigii gogosha ama miiskooda hadalka lasoo fadhiisto suurtagalnimada marka isku soo dhoweynta waxay qayb weyn ka tahay haddii isku soo dhowaadaan si loo meelmariyo qaab madasha wixii ka soo baxay waxay noqon doonaan wax soomaalina dan u ah
maxay dowladda soomaaliya ee xilligan taageero u weydiisanaysaa beesha caalamka iyadoo weli heshiiska siyaasadeed uusan baarlamaankii soomaaliya meel marinin dowladda soomaaliya waxay beesha caalamka ka rabtaa in wadahadal laga galo oo arrinta ku saabsan madasha sidii deen cafinta iyo barogaraamkii loogu talagalay in deen cafinta shanta bilyan oo dollar ee soomaaliya lagu lahaa oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen qolada hore ee ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan aaminsanahay madasha iyo wixii lagu soo lagu soo gebagabeeyey haddii beesha caalamka ay taageero weydiistaan kuna raacdo suurtagal maa inay ku raacdo waxaa laga yaabaa miiskooda hadalka in lagaayo in la geeyo oo dani iyo qolyaha kale wax tabanaya in miiska wada hadalka ay ku wada hadlaan beesha caalamkan ay goobjoog ka noqoto heshiis wadar ogola oo lagu lagu meelmarin karo baarlamaan ku meelmarin karaan wixii kasoo baxay maxaa la yidhahdaa madasha qaranna waa suurtagal dhinaca kale marka aa fiiriso stakeholderska ama siyaasiyiinta banaanka jooga iyo dad kaleo gudaha jooga ayaga laftooda waxay aada u dhaliilsan yihiin hanaanka ay wax u rabaan dowlad hadda joogta uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
heshiiskan haddii beesha caalamka ay taageerto muxuu u ekaan karaa ama muxuu kaga duwanaan karaa qaabka hadda u yaallo ah keliya inuu kasoo baxay ee madasha wadatashiga qaranka
beesha caalamka keliya waa inay isku soo dhaweysaa qeybaha kala duwan ee stakeholderska siyaasadda soomaaliya kadib haddii la meermarin kara in laga wada hadlo laakiin hadda beesha caalamka kuma dhiiran karto in in si toosa oo bareera u taageerto go-aanadii kasoo baxay madasha qaran ayadoo weli aan baarlamaanka la horumarsiinin kaasi waxa uu ahaa mawliid ducaale maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo qadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kale ugu yaraan toban askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal toddobaadkan magaalada barawey ku dhex maray askar ka tirsan ciidanka daraawiishta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ciidanka milatariga dowladda soomaaliya dadka ku dhintay dagaalkaasi ayaa la sheegay inay yihiin ciidamadii dagaalamay inkastoo ay hadda degan tahay xaaladda magaalada ayaa haddana kulankii toddobaadkan uu yeeshay baarlamaanka soomaaliya waxaa hareeyey xiisadda ka soo cusboonaatay baraawe faahfaahinta warkan waxaa noo soo dirtay saynab abukar maxamed
kulanka maanta oo markii hore loo ballansanaa in diiradda lagu saaro ajandaha akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo leelatirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa waxaa hareeyey dood culus oo salka ku haysa xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada baraawe oo xildhibaano qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo hase yeeshee guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada baraawe xildhibaan cali maxamed begedi oo laga soo doorto koonfur galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyey ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada koonfur galbeed iyo ciidamada daraawiishta maamulkaas
waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada koonfur galbeedka soomaaliya sidoo kale muddo afaratan saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyawradaha ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baraawe sidoo kale waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah shacab ah daalan ayaa waxaa lagu soo garaacay hoowiyayaal falkaasina waxaa geystay ciidamada s n e ee jooga degmada baraawe
xildhibaan yuusuf geelle ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada baraawe ay aada ugu xun yihiin loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo lagana fogaado wax kasta oo xiisad abuuri kara
runtii wixii baraawe ka dhacay waan ka xunnahay in hadda ciidamadii ama ha aadeen ciidamada daraawiishta ama ha aadeen ciidamadii sne runtii in ciidanka lagu kor diriro ee halkaa dhibaata ka dhacdo baarlamaanka halkaan fadhiya runtii arrintaas waa arkaxun yahay waxaana rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya maxkamadda ciidamada la geeyaa ciddii dembi ku gashana dembigeeda lagula xisaabtamo sidoo kale xildhibaan cali siciid fiqi ayaa kulanka ka sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay wadahadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dejin lahaa xiisadda
waxaan kaloo rabaa in aydii sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii koonfur galbeed iyo madaxweynaha xasan sheekh arrintii meel fiican ay marayso laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in erboorkii weli uu xiran yahay ee dadka shacbigus aysan ka soo bixi karin ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo kadibna uu baarlamaanku go-aan ka qaadan doono
arrintan guddiaanu saaraynaa marka hore marka xaqiiqada lanoo soo saaro cidda qaladkaas leh yaa dhibaatad meesha ku wada waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo caddayn lahaa abaan magacaabanayna walaalayaal aaday u mahadsan tahay saynab abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir mursal samakaab oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkai hambalyada iyo heesaha waa kuwan ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuurow heeso xula ayaan dhegaystayaashana galabta u haynaa nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daandureyow dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyooyin maka axmed cilmi iyo caruurteeda faadumo axmed cilmi iyo caruurteeda jawaahir axmed cilmi iyo caruurteeda sahre axmed cilmi iyo caruurteeda habaryare sabaad axmed cilmi iyo hibaaq maxamed axmed hodan maxamed axmed iyo mustafa maxamed axmed waxaa kaloo dhambaalkan ku jira raxmo colaad bile iyo farduus colaad bile yaasiin colaad bile dhammaan asxaabtan isku duuban waxay hambalyo iyo bogaad inay halkan u marinayaan cabdikariim salebaan maxamed iyo salma bukar cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiin waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi warsame daacad iyo cabdiraxmaan warsame daacad iyo xabso warsame daacad iyo xanaan warsame daacad fardowsa bashiir goley iyo xaleemo bashiir goley iyo fahmo bashiir goley iyo dahabo aadan axmed abshir aadan axmed iyo sacdiye aadan axmed iyo cusmaan aadan axmed iyo cabdi bare nuur axmed iyo cabdi cusmaan axmed iyo yasmiin cabdalla axmed luuley cabdulla cali iyo yuusuf iimaan cabdulle ilyaas yuusuf iimaan iyo nasteexo cusmaan fiiqow iyo aabe bashiir goley dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan norway south africa sacuudiga iyo soomaaliya waxayna hambali u darayaan cabdiwahaab bashiir goley iyo sihaam ibraahim shidane oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho way leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo aamiin aamiin ayaan ana leeyahay haatanna dhinacii heesaha
cishaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol cishaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus cimrigey adduunyada waxa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin
adan ciida ka alkumay caqladida hadalku carab dalab la sheege cawana ma nooshahay caqladida hadalku carab dalab la sheege eryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo eryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo cilmigu uuran ku fadhi ku caarcaarin maaye caashaqa iska aylo cilmigu uuran ku fadhi ku caarcaarin maaye caashaqa iska aylo
xalaytaba cawayskii canabay daruuru cimir bay ahaaye xalaytaba cawayskii canabay daruuru cimir bay ahaaye caawana laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna caawana laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna waisdaba caraaba waxana ku caddayn karaa xamiyaha indhaaliyo waisdaba caraaba waxana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayicin kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa habaayicin
badda caarid ma almaa cawa daranta fiidkii oo caddada walaala badda caarid ma jiro adiga ma sare cilmiyada ilaahay mid caruus ayaa jiro cadiga ma sare cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu gelceline adigoo aan cuud dhaqan anigoo aan caasin cabsi ha igu gelceline adigoo aan cuud dhaqan cashaqan ku taabtaan cudur daaru yeele ceeb kale miyaan dhime
waa tahay dhambaalkan waxa uu nooga yimid eh, hooyooyinka kale ah seenab maxamed ruqiya maxamed iyo siyaado muuse cabdulaahi cabdi maxamed iyo waxay yidhaahdeen saadaad cabdi maxamed iyo qadar cumar cali iyo xamse cumar cali ilyaas cumar yuusuf ducaysane iyo cabdi ibraahim maxamed iyo ramlo cumar yuusuf istaahil ibraahim maxamed muna cumar yuusuf iyo amaal cumar yuusuf iyo roodo cumar cali iyo aamino cumar cali iyo xaliimo cumar cali dhammaantoodna waxay kala joogaan meelo kala duwan waxayna hambalyo gaarsiinayaan abshar cumar cali odawaa iyo samiira maxamed daahir oo arooskooda uu ka qabsoomay qabri bayax waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskaas allah ka dhiga kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo
dadku waa igu diimay eeduqunaa lay mooday dadku waa igu diimay haduqunaa lay mooday dugsigaygina diiday diinkii aan baranaaye duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyna daanduloowi dartaa ee dabka maan ku dhacaa umase waan ka dukaa haa dabka maan ku dhacaa imase waan ka dukaa deeq wixii dalka yaallo dahabiyo duunyo deeq wixii dalka yaallo ha dahabiyo duunyo anigoo kula dooni haa adigaa iga diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyn daandulooba darkaa ee dabka maan ku dhacaa haa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daawe daandiloowi dartaa ee dabka maan ku dhacaa haa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa iyo mase waan ka durkaa anaa waxu doontay dabaal anaa oladaahay damiin anaa waxu doontay dabaal anaa oladaahay dudun anaa u dacwooday dabaan anaa isku deeyey duurka maanu baxaa dugaagta maa i dilay mase waa didaaweyn haddaan diloowe dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mase waan ka durkaa naa intaan lay duugin kaali wax ila doono naa intaan lay duugin kaali wax ila doone duqi waa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray jaamac moxamed xirsi aabe yuusuf cabdulaahi xasan aabe cali xuseen mustafe yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi cabdiqani yuusuf cabdulaahi idil yuusuf cabdulaahi ciid yuusuf cabdulaahi cabdixakiim yuusuf cabdulaahi xamde yuusuf cabdulaahi hooyo ruun diiriyo cusmaan hooyo xalime ismaaciil xuseen cilmi dhammaan waxay hambalo u dirayaan cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi iyo samiire cali xuseen oo ku aqalgalay degmada gaashaamo heesta afraad een dhegaystayaashan u ciyaareen waa cabaaryaha iyo codkii cumar nuur cabdulle
shatimaaha gudkeega ibudhaa feerxiyo ma hadalka qadmada dilka dabarcad kaga yaal shatimaaha gudkeega ibudhaa feerxiyo ma hadalka qadmada dilka dabarcad kaga yaal dimarkaana fiirsado manax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada dimarkaana fiirsado manax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay dadhiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay dadhiina firdowsow soo daahira doqontii nasibley damaakagalaba igilwaad masagaw dimada jalayada markii aan ku daawaday indhumeela diidaan daayinkuumayliney mayline daruur yahay aduu kaali nabigu dabadi daruur yahay aduu kaali nabi yuusuf dabadi lama keenin duniday nasiibku haygu ka daro lama keenin duniday nasiibku haygu ka daro yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dowliilka dherarkeey daray baxay lamoodiyo igeenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqaashada kalgacal kale dabi tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay damqaashada kalgacalka leh baday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay inta tima hadabatiyo dumar gebi ahantii inta tima hadabatiyo dumar gebi ahantii
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkuna waa hambaligada iyo heesaha daanduray haatan waxaa noo baaqaya dadka kale ah reer cabdi cali xaaji ibraahim iyo reer haaruun daahir xaaji ibraahim reer aadan daahir xaaji ibraahim iyo reer maxamuud daahir xaaji ibraahim iyo reer ibraahim daahir xaaji ibraahim iyo reer cabdulaahi xaaji ibraahim dhammaan qoyska reer xaaji ibraahim iyo dhallinyarada deegaanka kaam camar oo isku duwan baa layidhi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cismaan cabdi cali xaaji ibraahim iyo jamiilo xirsi xasan guuleed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka gaashaamo taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan juun waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi nimcaan jaamaca maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo yaasiin jaamaca maxamed shiine cali bandaay iyo suuri maxamed diiriye iyo cali axmed guure ibraahim ciise maxamed ifraax cali maxamed iyo dhammaanba reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxayna hambalyo u dirayaan saciid cali bandaay iyo muna muuse oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaas adiin horseeda guur kheyr qaba iyo nolol raaxo badan nuur noo soo qabo heesta ugu dambaysa
waa hagaag gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaana dhegaystayaasha ku macsalaameyn doonaa heesta dhakhtar waxaa ku luuqaynaya maxamed cali
cadudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare hadduu dhuwato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qorid adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo laafahaa'i wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geeliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi maxamed cali burco uu ku luuqaynayo waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen ibraahim daanduray iyo nuur xasan nuur intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nala dhegaysta heestaasi sidaa iyo nabadgelyo
sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha